khilaafka baarlamaanka ee dhowr cisho ka hor lagu soo gebagabeeyey xalintiisa dhowr saacadood una ekaaday inuu qaboobay kadib baajintii kulankii baarlamaanka ee mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka sabtidii aan soo dhaafnay ayaa maanta mar kale wuxuu u muuqday in meeshiisii uu sare uga sii kacay kadib markii shir jaraa'id uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo sheegay in nabadayntii madaxweynaha uu waday ee burburtay madaxweynahana markii horeba uu garab la safnaa kaasi oo uu ku sheegay dhinaca xukuumadda oo mooshinkan hoosta ka riixaysa shirka jaraa'id ee guddoomiyaha maxamed sheekh cusmaan jawaare ayaa uu ku bilaabay sidan abaabulkaasi oo amarta cunfiga ama gacanka hadalka ah ha la joojiyo yaysan dhicin arrintaasi iyo marta rabshi iyo qalilaaskaasi shirka oo laysugu yeeray britano waa sharci darro aan waafaqsaneen guddoomiye ku-xigeen koowaadkan isuguma yeeri karo guddiga joogtada horey ajenda u dejiyey fadhiga laysugu yeeray iyo ajendada lasoo dhigay labadaba sharci darro waayo madaxweynahan hadduu arrintaas gacan ku siiyo mas-uuliyaddeeda uu qaadaya aada iyo aad baad umahadsantihiin xaqiina dastuuriga ahayd intaa inaan idinla wadaago wixii hadda ka dambeeyana mar walba waxaan idin soo toogin doonaa wixii tobankii maalmood lagu ballamayna weli shan beri ayaa kasoo tagtay shan beri kala dhiman waxaa hadda loo fasaxay ma garanayo guddoomiye jawaare ayaa waxaa kale oo uu ku sheegay isla kulankaasi in uu iscasilo in loo soo jeediyey balse uusan diyaar u ahayn taasi dhiggeedana uu ugu baaqayo xukuumadda in ay xilka ay dadka u hayaan ay dhigaan mar walba waxay joogtaa tugaaligo iscas arrintaasna ma qabato waa meel ka dhac ihaano weeyaan waxaan yeelaynana ma aha hadda sida muuqata marka arrintaasi aad baa layga gardaraya aniga in lay weydiiyo inaan iscasilo isku casili maayo iscasili maayo iscasili maayo sharci baan ku imid sharci aan ku baxaa haddii loo baahdo sanduuqna sanduuq waa diideen mooshinay keeneen sanduuq waa diideen sharci waa diideen fawdaan samaynaynaa arrintaasi ummadda soomaaliyeed ma qabato shacbiga soomaaliyeedna nooma dooran waxaan u taagannahay in sharciga iyo dastuurka iyo shareecada iyo maqaasiidka shareecada inay guulaysato in lagu dhaqmo ayaan usoo taagannahay si qaanuuni ah oo marata oo sharciga waafaqsan
dhinaca kale ee mooshinka guddoomiyaha baarlamaanka wado oo uu hormuudku u yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli ibraahim muudey ayaa ayagana sheegay in ay soo abaabuleen guddoonka baarlamaanka kulanka mooshinka ee ka dhankaa asaga maalinta beri ah xildhibaan daahir amiin jesow oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ee muqdisho ayaa ii sheegay in guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xafiiskiisa ay ka heleen xildhibaanada asaga uu ku jiro fariimo qoraalada gacanta teleefoonada la isugu dira ah oo uu sheegay in lagu ballamiyey xarunta baarlamaanka berri halkaasi oo lagu qaadi doono mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka waa mahadsantahay sare anigu waxaan helay taxi message taxi messagekaasna waa taxi message oo noogula sheegayo in berri fadhigii baarlamaanka uu jiro ajendahana uu yahay kadoodista mooshinkii guddoomiye jawaari laga keenay guddoomiyaha dacwada ee ka taal laga keenay marka ajendaha aniga hadda aan haysto waa intaa laakiin markaan fiiriyo muxuu ahaay hadalkii aan dhegeystay guddoomiyaha dacwada ay ka taal guddoomiye jawaari runtii nasiib darro weyn waaye in hadda maanta guddoomiye jawaari uu hanjabo oo sida hogaamiye kooxeede camal uu hadlo uu yidhaha mas-uuliyad xumadii ka timaaday iyo dhibkii ka dhaco madaxweyneha qaadayo ra-iisul wasaaraha qaadayo oo waxaas lasoo boodo maanta nasiib darro ummadda soomaaliya u soo hiirtay waaye waxaad og ogtihiin shan sano ayuu guddoomiyihii soo ahay boorobaleema kuwanka waaweyn ee ra-iisul wasaarayaal xilkeed ka tagaaya oo wax walba le ayaana soo marin marna guddoomiye jawaarioo boroblema dhacaayo iyo walaxaa dhimanaayo dad dhahaayana ma arag guddoomiye jawaarioo dhahayana ma arag waana waxaan ku xalisan jirnay golaha mar haddii haddaba horay xal looga gaaray khilaafka labada dhinac maxay tahay waxa soo kiciyey wakhtigan mooshinkii mar labaad su-aashaasi waxa aan weydiiyey daahir amiin jesow wuxuuna iigu jawaabay marka arrintaas madaxweynuhu waa u sida aan maqlay waa waa u dhuglaalaadiyey wuu la fadhiistay dad badana arrintaas oo oo sulaxa ka qayb qaatay haddee annagu ma doonayno wax sharci ah in laga galo brocess sulaxa iyo wadahadal in laga gala dooni mayne waxa aan rabnaa waxaan wax wax sharciga waay sharci waxa markii ay wax qoran yihiin lagama muxuu ahaye sulax lagama geli karo guddoomiye jawaari keliya inuu meeshaas ka tago ayuu suluxa ku imaanaya hadduu ka tegi waayna sidii haddana muxuu ahaye mooshinkayna uu u dhignayo hal cod hadduu ku badbaado guddoomiye jawaari isaga guddoomiye noo ah haddii hal cod aan ugu rayno gudoomiye jawaari kursiga shalay annagaa u doorna waana badnaynaa guddoomiye jawaari ayaa shirkiisa jira ayd sidoo kale waxa uu ku sheegay in kulankan uu yahay mid baalmarsan berita la filaya in loogu qaado codka mooshinka ah sharciga haddii asaga oo joogo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka uu horboodo mooshinka oo asaga uu kulanku guddoomiyo inkastoo xildhibaanada dhinaca guddoomiye ku-xigeenka koowaad cabdiweli ibraahim muudey ay u arkaan inuu asaga yahay hogaamiyahooda xilligan uuna furayo kulanka haddana sida uu sheegay guddoomiye jawaare waxaa dhinaca kale uu ku tilmaamay kulankan inuu yahay mid horseedi doono xiisado hor leh baarlamaanka gudihiisa haddaba xaaladan soo cusboonaatay iyo xiisada labada dhinac ee u muuqata in markii horetaba aan dawadeeda la helin korna laga dabiibay ayaa cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda heritage ee cilmi baarista ee magaalada muqdisho wuxuu ii sharaxay sida uu arko hadda waxaa muuqataa labada dhinacba isku qodob bay akhriyayaan mid walbana safar kafiir gooriyu saaraya marka anigu waxaan badanaa dhahaa soomaaliya haddaa aragti siyaasad murugsan ay dad isfahmila qof unbaa maaragtay wuxuusa xaq u lahayn raadinaya marka runtii anagu de civil society ahaan oo muqdisho u badan baaqadeegu wuxuu ahaa oo siyaabo kala duwan runtii ay rag iga duwan u sheegeen in arrintan si caqli ah lagu galo oo aan laisdardarin oo laysku dhicin laisku ceeboobin haddii jawaari boqol iyo sideetan afar cod oo diidan lahayana dee xilka ma uusi hayn karo in maalin loo ballabana wax adag maahan marka habkaa layskugu fahmi la-yahay anagu waa hab naga weyn weeye laakiin ma umalaynahayo in macnaha laisku laisku farabaxsado in hadda ay ay wanaag iyo qurux inay ku dambayn doonto aniga isma isma lihi sida uu qaba dastuurka labada dhinac ee hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta oo kale ah baarlamaanka iyo sidoo kale xukuumadda ayaa haddii isqabqabsi uu dhex maro waxa ay tahay sharciyan in madaxweynaha uu soo kala dhex galo haddaba waan waantii madaxweynaha oo iyadu socon weyse dhinacna ay u arkeen dhinaci kale in uu la jiro iyo sidoo kaleeto xildhibaanadii kaleeto ee waday iskudayga ee aqalka sare oo ayagana horey uga baxay arrinkan oo sheegay inaysan waxba ka qaban karin yay tahay inay wax ka qabtaan xaalkuse halkuu ayuu ku dambayn doonaa su-aashaasi mar kale waxa aan weydiiyey cabdirashiid khaliif xaashi beri haddii foolxumo ka dhacdo oo aan xildhibaanadu ay gudaha isku garaacaan ama banaanka ay isku qaqabsadaan ayaga iyo ciidamadoodu de markaas uun amison iyo international communityga iyo security councilka ayaa fursad heli doona guud ahaana dowladda wejixumo iyo waji wajifiiq bay u tahay guud ahaan dowladda siyaasadda soomaaliyana waxay labaatan iyo ilaa hadda waxay meel u degilacdahay soomaalidu waa dad madax adag oo ma jecla in maaragta in lays macnaha aada laysku khaskhasta ma jecla ninkii marka khilaafo loo dhigaba luuqkalu istaagaa marka haddii jawaari hadda la khasbo kolba xildhibaanbu isu ka ahaan doonaa raggiisa iyo isaguna waa caray iyo ciir baa dhici karta meesha inay la fadhiyaan mas-uuliyiinta mas-uuliyadda iyaga iyagaa qaadaya xildhibaanada ku qaadaya isagana mas-uuliyiinta qaranka iyo dowladda iyo waxoo dhan bay hoos imaanaysa wixii meeshaas ka dhaca wanaag ama ama wanaag la-aanba xubno ka socda beesha caalamka shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kaleto qurba joogta soomaalida ayaa dusha sare kala socota khilaafka labada dhinac ee muddada sii xoogaysanaya saddexda usbuuc ku siman tan iyo markii arrintan ugubka ay soo noqotayna waxaa socotay in maalinba maalinka ka dambeysa isxulufaysiga dhinacyada xildhibaanada ay sii badanaysay hase yeeshee markii habeennimadii jimcaha sabtida ay soo gelaysay uu baajiyey madaxweynaha kulanka baarlamaanka ayaa arrinkaasi waxay u muuqatay in xalkeeda la gaaray maalinta beriya oo dhinacyadu ay sidan u kala hadlayaan kulan haddii ay isugu yimaadaan ayaanan ilaa iyo haatan la saadaalin karin xaalka sida uu noqon karo